galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqiidaada toddobaadkan maanta ku eegayno sida loo heli karo doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya iyo caqabadaha arrintaasi hortaagan wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa muqdisho kusoo diyaariyey
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqiidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqiidaada waxaynu ku eegi doonaa sidee lagu heli karaa doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya sideese loo gudbi karaa muranka adaga ka taagan guddiyada doorashada oo xilligan dib oogis ay ku samaysa dowladda soomaaliya kadib markii lasoo gudbiyey xubno cabasho laga qabay xilliganse xaggee laga aadayaa wakhtiga dib u dhacyada ku yimid heshiiskii lagu gaaro muqdisho toddobayo labaatankii bishii may oo ilaa hadda heshiiska meelaha qaar uu gaabis ka muuqanayo barnaamijka faaqiidaada waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan maxamed xasan idiris oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka guddoomiyii hore maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleymaan duniyo maxamed xasan duniye carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka iyo xildhibaan maxamed siciid wasiir ku-hageenkii hore caafimaadka soomaaliya kana tirsan golaha shacabka dhammaantiin aada baad umahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqiidaada toddobaadka v o eda aan ku horeeyo wasiir ku-xigeenkii hore caafimaadka marka laga hadlayo doodaha adaga hareeyay doorashada guddiyada waa maxay sababaha ugu waaweyn ilaa ay hadda looga dhammaan laayahay markaad fiiriso waktiga socdo iyo lixdankii maalmood heshiiska lagu gaaro bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan rajayneynaa horta marka hore in ilaahay quluubteena uu isu keeno soomaali haddaan nahay waa la socotaan waa markii ugu horeysa ma ahan oo doorasho la qabto doorashadanna maba ahama doorasho cusub waa doorasho afar sano ka hor lasoo maray dhibaatada taallaa waxay tahay anigu markaan eego waa kushiinkan uu rabo qof waliba inuu qeyb ka qaato waxkariska cuntada inuu isagana uu qeybtiisa uu ku yeesho marna haddii dee dadkii wax karinayay ee bataanna waxaa halaabaya cunadii la diyaarin lahaayo dadkii loo geyn lahaa waxay la tahay dowladda federaalka soomaaliya dadaalo badan ayay ka muujisay arrimaha doorashada gadaal dambena ugu dambeyntii waa taan la soconayo dee wixii lagu heshiiyeyna aan la wada socono dowlad goboleedyadii iyo waxay usoo dhammaatay dowladda federaalka arrinteedii howlihii way socdaan qaabkay u socdaan ee hadda ay ku socdaan haddii loo daynin dad gaar ah oo lagu ogyahay lagulana xisaabtamo dhibaatada soomaaliya haysata ugu weyn waxaa weeyaan dadku danniga ayay ka shaqeeyaan malada anigu qalbigaaga waxa ku jiro ma ogaan karo laakiin taariikhda wax badan baan ka baran karnaayoo wax badan baan soo baranay soomaaliya maantadan waxay u baahan tahay qalbi wanaag in loo wada yimaado in laga wada shaqeeyo in walaalkayga aan ka shakisanahay mise qaabku wax u wada keliya inaanan ka fikirinoo sideen waxa kani isla wadi karnaayo wax qurux badan noo soo bixi karaan oo in la yidhaahda marka kushiinkana qofka ku jiro in loo daayo ayaan arka aniga xanaan maxamed ilaa hadda heshiiskii la gaaray lixdankii maalmood wuu socdaa welina gudadii doo guddigii doorashada lagu muransanaa aada aqbal ma wada ahan marka xaggee ka dhaqaaqi leedahay waa mahadsantahay horta runtii guddigan intaan la magacaabin ka hor heshiiskii toddoba iyo labaatankii bish hadda lasoo fa lasoo dhaafay dhacaya intii ka horreysay waxaan rabaa inaan muujiyo eedda waxaa la saarayay dowlad goboleedyada qaar aan kasoo jeedo deegaan doorashadii ay tahay puntland iyo jubbaland waxaa hadda runtii muuqata inaan ayagu ahayn dadka xagal daacinayay oo hadda guddiyadii jubbaland oo anigaan ka imid saddexdii maalmood ugu horreeyey shuruudihii loo qabtay ay kasoo baxeen marka si guud ahaan haddaan u hadlana meesha ay iska qaban la-dahay guddiyadan cagaha ka haysta wadooyin badan behind the scene wax lalahaa usoo maraya waxaan aaminsanahay inay tahay weli villa soomaaliya villa soomaaliya inay tahay meesha wax ka socon la-yihiin iyadoo hadba sidii oday muuse sida hore u sheegay dad kasoo dhex hadlayso caqabadaha ugu weyn ayaa taas ah dadka soomaaliyeedna waa ka dhegegsan yihin waa dareensan yihiin marka taa ilaa villa soomaaliya ay runtii ay u aragto wadadii extensionka inuu soo xirantay oo doorasho la aado doorasho ay wax ku raadiso waa taas ayaa keenaysa wayna sii adkaanaysaa processka wuxuu qaadan doonaa waktigii laisku ogaa wakti aada uga badan sida hadda muuqata taasaana sabab u aan aaminsanahay
guddoomiye ibraahim maxkamadda saraad soo qabatay cadaaladda iyo doodahana waxay salka ku hayaan oo in la tartamo laakiin kalsooni daraa jirto sidee lagu heli karaa doorasho kalsooni ku timaada oo dhammaan dhinacdu wixii qayb galaan bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacala ali saxbihi wasalam marka hore anigoo aslaamaya
walaalaha igala soo qaybgalay doosha dooda iyo idaacadda v o e daba haddana su-aashaas kusoo dhawaado in la helo doorasho hufan waxa aasaasda marka hore horta in la helo hay-addan hay-adda maamulaysa doorasho waxaa maamulaya waxa weeyaan waa gudi doorasho guddiga doorashadu waxay u baahan tahay marka hore laba shardiyo aasaasiya ayay u baahan tahay markii hore waxay u madax bannaani inay ka madax bannaan tahay xukuumaddii xilka haysay inay ka madax bannaan tahay dadkii kale tartamaya xisbiyada ahaa dadkii kale musharixiinta ahaa cid u dhexeeya oo dhexdhexaada horta waa in la helaa marka la helo dhexdhexaadnimadaas waa in la helaa maxay kalsooni dadkiina ay kalsooni ku qabaan waayo dhexdhexaadnimaday ka iman kartaa kalsoonidu oo ay dadkii ka wada dhexeyn kartaa marka mushkiladda maanta taallaa waxay tahay waxaa meesha ka maqan madax bannaanidii kow sabab oo kama madax banaana dhismid dhisidii hay-adaha doorashadu kama madax banaana xukuumaddii kama dhex madax banaana tusaale ahaan qodobka koowaad ee heshiiska markaad eegto waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha loo soo gudbinayaa guddiyada la bedelayo ra-iisul wasaaruhu waxa weeyaan waa madaxa xukuumadda oo la xisaabtan uu kuleeyahay madaxweynaha xilka maanta haya taasi waa qodob weeyaan oo kama madax banaano dee waa xukuumaddiisii weeyaan laakiin dee daban doorashadii waxaa lagu wareejiyey ra-isul wasaaraha madaxweynuhuna banaanku istaagay
ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu kuleeyahay la xisaabtan buu kuleeyahay maadaama uu yahay madaxweynihii dalka haba ahaado mudaxiraadkiisa ha dhammaado laakiin madaxweynuhu wuxuu kuleeyahay la xisaabtan buu kuleeyahay waana waxa reality-ga ee dhabta jirta jirta marka waxaa jirta waxa tahay wixii madax banaani guddi guddi madax banaani isagu ma sameyn ra-iisul wasaare aan kuusoo laabana marka duni maxamed cali aad baad ula socoteen bulsharaya arrinta doorashadu dooda ka taagan guddiyadaan si gaar u egeynaa bal sidee lagu heli karaa guddi hufan oo siyaasadka madax bannaan oo dadkan daneynaya tartanka kursigan u garsoori kara bismillahi raxmaan raxiim horta waa waxaan usoo jeedinayaa mahadnaq iyo boogaadinba hay-addan oo maanta idaacaddan v o a n meesha nagu wacday iyo asxaabta igala qeybgelaysaba intaa markaan kaga gudbi su-aashaada ama usoo dhaadhaco waxa waaye horta marka u horeysaba waxaa waxa waaye waxaa hal hal booli adnidig xalaale ma dhasho sababta u hore xulitaankii la xulaayey qaabka loo xulaayey ayaa ah meeshaan eedo badan ayaa jiro eedaha badan waxa waaye la tashi lama sameynin toddoba nin oo shan maamul ah iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarahoo kor kaga soo dhacay ayay howsha u dhexaysay sideed bilood ayay isjijiidayeen qaab kastaba ha u dhacdo la tashi meesha waxaa ku jiro qodobada toddobiiyo tobanka ah bulsho raydaa ku jirto ibidkayo nagama ay tixgelinin annaga keliya ma aha bulsho rayidda kuwa abaabulan laakiin bulshadii rayidka waxay leeyihiin aqoon-yahanay leeyihiin waxay leeyihiin expertyaal leeyihiin waxaasoo dhan lagalama tashan toddobadaas nin ayaa marna dhuusamareeb one iyo two iyo three ayagu unbaa had boqol isku xiraay ayaga keliyay ku koobnaayeen wixii ay soo saareen haddana haddii ummaddii ay ka kicisay oo laga kiciyey muulka laga kiciyey oo annaga aan ka hadalnay oo niri guddiyadan dhexdhexaad ma aha mideeda kale constitutionally ma aha constitutionally ma ahan in ciidan uu guddigii ama saameyn ku yeesho doorashada ma ahan muxuu ahaan inuu ku yeesho dad rayid ah waxay ka bixi weysa dowladda inay tiraaho mar kastaba ay soo qaato xasan saas buu yeelay sheekh shariif saasuu yeelay war hadday ayaga qaldanaayeen adiga wax sicid maa lagaaga baahan yahay mise xasan iyo shariifaad dabagelaysaa qaladkii shalay ay galeen marka horta taas way soo jiitantay sideed bilood toddoba iyo labaatankii ugu dambeysay ee hadeertaan bishii dhaweyto markii crisis-ka dhacay wadankii uu ka dhici lahaa hadaanta ee dhibaatada ka dhacday ee qir iyo qir laba bilood aada ogtihiin xamar inay isla joogeen ayagii toddobadii nin ay markii dambe dowladdii ku dhawaaqday in wixii ay fashilmeen wixii dhacay waa isla ognahay hadaantii markii laga soo noqday waxaa lagu heshiiyey waxabaa jiray waxaa ahayd guddigaa dhexdhexaadna ah marka qoladan macaaradkana ah waxba ma ay fiirsanin qoladii dowladiin waxba ma fiirsanin welina taladii dadkii taladii ma ay soo siinin dadkii wax ka ayagii gacantooda ku jirtaan waxay ku heshiyeenna wax macquula ma ahayn lixdan iyo toddoba ay soo saareen siday doonaana kusoo saaraan kuwaan wuxuu ra-iisul wasaarihii wixii oo dhan gacanta loo geliyey wuxuu asagana uu door biday oo uu waxeeyey wasiiradiisa golihiisa wasiirada kuwan macaaradka ma ay dhihin war golaha wasiirada wixii annaga aan ka doodnay annagii inay hor fadhiistaan waxa waaye muddac iyo mabduuc iyo qof dhexdhexaad in la helo waay oo oo wixii caddeeyo ayagana waxay dhaheen sa- micnaha waxaa meeshan ka fiirsasho la-aan ayaa ayaa muuqata ayaa muuqata.
maxamed saciid eh, si loo helo guddi madax bannaan doodoo dhanba waxay ku imaanaysa meelaha qaar in guddi madax bannaan oo bulsho rayid ee qoyaan ka yimaad maxaa diidanaa eh, eh, dhinacyada siyaasadda ku loolamayay inay arrintan ay ay dadka soo dhex dhigaan Ma- maxaa taa diidaya walaal eh, hadalka oo gabadha walaashay aan qaadanayaa oo maa buniya calaa batil fahuwa batil bay tiri hadalku wixii qalad ku dhismay eh, ma- de- ma saxma laakiin arrinta meeshan jirtay waxay tahay guddi baan lahayn annaga oo shaqo badan muddo badanna soo shaqaynayay ilaa iyo shan sano ku dhowaad iyo ka badanba guddigaasi baarlamaanka recommendationadu uu keenay waan la soconay dadkiya ummadda soomaaliyeed waxaad aragtaa annaga waxaan isugu hiilanaa dulmiga sideenaba waxa saxda annagoo arkaynaan jid kaloo qaldan baan raadinayna because sababtuna waxay tahay dad baaba ku dan arrintan inay sii dheeraato dowladnimadeedu iyo meeshaan higsanayno inay sii dheeraato dad baa dan gaar ah inay leeyihiin aan anigu moodaa haddaan eego dhinacayga ag- aragti ahaan marka dhibaatada taallaa annagaa is xagaldaaminayno annagaa is lugoynayno annaga ayaana isu diidan institution bay u baahan tahay hadalka aad tidhi waa la xisaabtan waa inuu jira hay-ad waa in lala xisaabtami karaa isla mar ahaantaasna hay-adaasi inay yeelataa maxaan dhalay xuquuq ay ku shaqayso waajibaad laga rabo howlihii oo dhan jidka saxdaa lama waxa waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa waxani waa la dhoobdhoobayaa way soconaysaa xaal mastuur wax la yidhahda xaal mastuurna dowlad laguma dhiso xaal mastuurkaas baan ilaa iyo maantana ku jirnaa wixii saxda ahaana dad baanan aan diyaar u ahayn inay ay ay horqabtaan mise ay daba qabtaan marka anugu hal mid baan marban ku celceliyaa waxay tahay walaalayaalow qalbi wanaag hadduu jiro dowlad aan u naxaynana ay jirto dadkoo dhanna niyad sami layskula shaqeeya waxa kanoo way toosi karaan xujo xujo laguma xaliyo xujadan taalana waxa lagu xalin kara keliya waxay tahay in dad soomaaliya soomaaliya waddanka u danqanaya inay jiraan sida aniga ila muuqata weli dadka qaylinaya markaad fiiriso badinkooda waa dad wax ayan ayaga iska lahayn raadinaya marka qof walibana howshiisa ha loo daayaan dhihi lahaa Eh, xildhibaan si weyn baad u diideen eh, eh, eh, doorashadii guddiga madaxa bannaan ay soo bandhigeen eh, waqtiyay keeneen guddi doorasho madax bannaan oo muddo shaqaynay ahayd guddiga markuu meesha ka baxaana guddi kale la keena yaa rabtiin inay doorashada qabtaan Eh, dabcan haddii meel kasta dood ka timaado yaa isleedihin doorashada hirgeliyaan Een, horta waa mahadsantahay guddigaas ee, guddiga doorashooyinka ee guddiga madax bannaan ee la dhihi jiray Dad Een, qorshay keeneen, baa een, loo rakibanaya.
qorshahooda intaad ii sugtid horta guddigaasi waxaa lagu asteeyay doorasho qof iyo coda doorasho dadban hadday timaado ee, dad kaloo dadbana imaanaya een, guddigii ee, toosnaa ma jiro guddigaasi waxaa lagu tababaray ee, loo baray waxay ahayd sanduuq la dhigaayo een, eh, meelo badan magaalooyin kale la geynayo ee, process form la buuxinayo musharaxiin sawirradooda ku yalyaalin weji kala loo diyaariyey tanna waxaa loo diyaariyey doorasho aftaysan hal howl ka dhacayso ergo kooban oo boqol iyo kow ah een, shaqadeeda 2016 lasoo qabtay oo la yaqaano ka bedelin mid ayagu ay qabanayaan marka guddigaas kan horta relevantba maaha shaqa iskuma laha lama xiriiraan.
ee, isku shaqo maaha Een, haddana kaaga sii daran guddigaasi dadka madaxda ka ahaa ee, qaladaad badan ayaa ka dhacay oo aa dhexdhexaadnimada aada uga fogeyd Een, oo ka saari kartay meesha xataa haddii fursad loo siin see ku lahaa adayn karnaa nalama joogaan dabcan laakiin maxaad adayn u haysid dowladda madaxweynaha inay raacdo fiiri Guddigaas- waxaa meesha ma- wa- meesha waxaad ka qaldanba sideedaba waxaa qaldanba inay madaxweynaha meel u raacdaaba qaldan golo wasiire ma ahayn dhexdhexaadnimada waxaaba ka saarayaba in horta Aan madaxweynihii u nimaadno, guddigiisa- guddigii oo- dad banaa maxaa lagu diiday guddiga dadbanaa lama diido guddiga dadbanaa waxawey waa doorasho dadban dowlad goboleed kasta ama dowladda federaalka waxay xaq u leeyihiin from the scratch inay soo saaraan dadku iyagu ay u rabaan guddigii horoo dadbanaa waxay ku ekayd shaqadiisa markaasay ku ekayd mid la diiday maaha kan kaleetoo la qo- oo, ah, lase diiday wuxuu ahaa guddi een, ah, la soo ururiyey oo nabad sugid iyo ciidamo een, ah, madaxtooyada shaqaalaheeda oo ay muuqatay ayay ahaayeen taas saasa loo diiday waana muuqatay een, xukuumaddiina haddii dee een, sida la sheegay Wa- waad fiican tahay xaggee laga aaday halkan yaa noo qabanaya doorashada doorashada waxaa qabanaya guddiyada la saaray inay qabtaan loo saaray een, eh, keliya waxaa la rabaa in madaxtooyada ay faraha kala baxdo guddiyada inta dhiman si eh, madax bannaan loo soo qoro eh, madaxtooyada ay ku qanacsanaato intii ay ay een, behind the scene ka maamuli karto waqti badan ay gelisay inta ay ku qanacdo wixii u maro nasiibkeeday qabtaa laakiin intaa kadib ay iska sii dayso guddiyada inta dhiman maan- maanta waxaan arkahayay dowlad goboleed galmudug afartii qof oo ka dhinayd way soo saareen waxaa dhiman marka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa inuu si official waraaqiya usoo saaro halkaasna shaqadii ay ka bilaabato gudiyadii loo waco ay ay galaan tababar wiig ama laba wiig ah shaqadaana way sahlan tahay ma ahan croc maxay ahayd wax oo ah ma ahan eh, rocket side ma ahan waa shaqo horey loo soo maray oo la yaqaano oo haddii faraha lagala baxo madaxweyne isku dayso degdeg loo qaban karo guddigu fasel weyn karaa waxaad tiri dabcan guddi xukuumad kulug loo dowlad kulug lahaa meesha joogo laakiin lama huree dabcan oo wadanka dowladu leeyahay waqtigu ka dhamaaday mucaaradku xilbay doonayaan sidee lagu heli karaa guddi madax banaan oo oo hawshan qaban kara guddiga madax bannaan waxaa lagu heli karaa in ra-iisul wasaaruhu xilkiisa qabto oo siday tahay uu qabto oo u abuuro marka hore jawi kalsooni ah rasaaru laakiin waa xukuumaddii xukuumaddii waa se xil baa saaran isagaa waajib ka tahay inuu doorashada qabto markiisii horeba oo dastuuri ayuu tahay isagoo ay dastuuri tahay ummadda soomaaliyeedna ay kalsooni siisay kalsoonida siistay waxaa laga rabaa isagoo ka faa'iidaysanaya inuu abuuro jawi laisku- la- la isugu iman karo ummadda ka dhexin kara inuu ka saaro meesha wax dhammaan waxyaalaha lagaga cabanayo guddigii hore ee meesha keenay oo ah maxay in ay yihiin guddi ama shaqaale dowladeed ah ama ah ciidan ay yihiin ama ay yihiin dad u daacad ah siyaasiyiin gaar ah oo een, u leh een, hiil gaara u sameynaya siyaasadeed oo inuu abu inuu keeno guddi een, dadku ka kalsoonaan karaan oo waxaan waa garsoor bay garsoor garsoor bay sameynayaan dhinacyadu ay ay siin karaan maxay kalsooni si taa loo helana rasuul waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha in uu tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqdeen tallaabooyin eh, aan mugdi ku jirin oo dhammaantood cad hadda ha kaba soo qaad eh, sida hore loo sheegay guddiyadoo kale ha la eegaa la yidhi dib dib ha loo eego guddiga dib u eegaya waa guddigii wasiiradu ahaa haddii guddigii wasiirada laftigeedu ayuu dib u sii magacaabay cid kagama darin midab- eh, mucaaradka ama musharaxiin ha noqota miyaan ha noqonin cid kagama darin eh, ururadii bulshada cid kagama darin eh, dhinacyadii eh, cabanayay xataa haddaanu kaga darin marka ay go-aamo soo saareen ay go-aamo gaadheen dadkii uma soo bandhigin oo ma odhan go-aamadan soo baxo waxay waxay waxaasaa yaalla taasayna ahayd in la mid noqoto marka waxaa la yidhi eh, nin hu- hulaab xumi inuu wax qarsanayaabaa la moodaa Eh, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukum- iyo xukuumadda waxaa ka muuqda hulaab xumaan baa ka muuqata iyo eh, inaanay waxoodii caddayn oo aanay wax eh, si si xalaal ah wax la xalaal duhur baa la qashaaya aanay go-aamada u qaadayn waxna u soo saareen iminka tusaale ahaan oo kale kamadaan ka soo qaadno eh, marka laga hadlayo eh, gobollada waqooyi oo kale waxaa ku qornaa heshiiska marka laga hadlayo qadiyadooda waxaa weeye ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ka tashanaya ilaa iyo iminka waxaa laga doonaya oo laga la-yahay ra-iisul wasaarihii inuu qabto shir ay isugu yimaadaan dhexdooda oo ay waxyaalaha taagan ay kaga wada hadlaan maxaa loo daad maxaa- maxaa waxaas waxyaalaha keenaya kalsooni darrada oo waxaa keenaya amni amni darrada oo waxaa keenaya in eh, xubin tallaabo kasta oo la qaado laga shakiyo marka eh, waxaa ila muuqataa in ay tahay ra-iisul wasaaruhu in xilkiisa sida ay tahay oo ah si maarata hufan inuu u qabto taasna taasun baa lagu heli karaya Waan gartay. Eh, dunida sidee lagu abuuri karaa kalsooni maadaama ay muuqato kalsooni darro iyo kala shaki xoog badan waktigan uu sii dhammaanay lixdankii cisho toddoba labaatankii may la gaaro bilaabanaysay sidee lagu abuuri karaa kalsooni bal aan usoo daadegno caqabadaha waaweyna taagan xaggee laga aadaya sidee loo kalsooni loo abuuri karaa guddiyadan doorasho iyo dhinaca siyaasadda isku haya bismillahi raxmaan raxiim horta waxa waaye markii horeba ilaa sideedda bilood waxa lasoo waday toddoba iyo labaatanka keliya howsha ma bilaaban saddex caqabadooday ahaayeen caqabad waa guddigan kan ugu horreeya midna waa gedo midna waa eh, eh, Somaliland.
gobolladan waqooyi waaye waxa waaye marka u horreysay marka waxaa u malaysaa shirkii ugu dambeeyey in tii un lagu noqday oo la seexay laakiin maxaa xal ah laysma dhihin oo xaggee laga aadaa hatoo haddii dib loo raaci lahaa arrintii baydhabo naftirkeeda haddii la dhexgeli lahaa waxaa u malaysaa in muxuu ahaan hato qo- qo- qolooyinkii ishayay oo maamul goboleedyadii dowladdii naftirkeeda inay si fiican usii fikirin talabadsi inaan la sameynin la tashi inaan la sameynin waxaa u malaysaa meeshii un- in- oo shalayto laga imaaday oo muqdisho broseski markii laga imaaday musbre meeshii le in lagu noqdaad umalaysaa guddiyadan waxaa la yeeli karin lixdan iyo toddobadan in la isla tuuro wax cusub wa- one week ma qaadateen cuqdad ma imaateen hadda cuqdadaa imaatay soddon iyo afara waxaa la yidhi waa waa waxaysan yihiin soddon inta kaleo soddon iyo afartii wax u dhigmana waa hareen isla markaas waa ku jiraan waa ognahay dadaa ku jiro ciidankii waa ku jiraan eh, shaqaalihii dowladda waa ku jiraan haddana waxa waaye kana waa la saaray kana lama saaray cuqdadaas dhan ma imaan lahayn haddii laysla tuuri lahaa oo la waxeyn lahaa hadda marka waxa waye maxay wax u dhaceen ma ma taagna hadda waxa waaye alxamdulilah meel dhow ay joogtaa waa soo lasoo magacaabay wixii waa la babedelay hadda waxa waaye dhaqaaqidii keliya dhaqaaqidiina waxay ku socon kartaa oo laisku Sidee loo aamini abuuri karaa karaa?
maxaa may waa kuu soo wadaa waxaa lagu aa- laisku aamini karaa inay jirto transparency iyo inuu jiro eh, ka qaybgal participationka in la badiyo ya wax kasta oo la qabanayo in micnaha waadix yihiin isla markaas bulshadii rayidka inay goobjoog ka tahay culimmadii inay goobjoog ka tahay oo bulshada rayidkay ka mid yihiin laakiin qaybaheedii kala duwana inay u- u goobjoog yahay la tashi inuu sameeyo ra-iisul wasaaraha macaaradkii inay qaybka yihiin oo iyaga naftirkooda dad xaquuqa u leeyihiin madaxweynihii iyaga isku mid waay idaacaddii in loo siman yahay idaacadda qaranka naftirkeeda waa in loo siman yahay waxaa la yidhi muxuu ah madax ra-iisul wasaaraha naftirkiisa waxyaabaha hadda aan oo lagu wax- shakiga keenaya waxa waaye hadeeruu wax bebedelaya oo agaasimiyaal magacaabaya xilligeen ku jirnaa xilli waxaan ku jirnaa aan doorasho u kacayn Ha. marka idaacaddii ka soo qaad hata baawar shaarankii meesha kama jiro fiiri u fiirso agaasimaha iyo wasiirkii waa isku mid waa hal family Ha. maxaa meesha ka socona marka marka waxyaabahaasoo kale waxyaabo maynara oo haddii hata hal qoys laga dhigana aan qiimo yahayn laakiin waxaa waaya hasha diidani meele meel meesha deganay wax ka urursataa meelahaas inuu iska toosiyo ra-iisul wasaare.
maxamed saqid xildhibaana mahadsanid laakiin doodahan duniya qabto oo iid la qabo oo maaragta ah in in in ka qaybgalka la badiyo ayaa ah waxa ugu weyne lagu abuuri kara kalsooni si dood u socota marka ma kula tahay in banaanka la keeno ra-iisul wasaaruhu uu banaanka soo dhigo dabcan ee, hawshan uu karkarinayo doorasho hadda gacantiisa ku jirto iyo shanta madaxweyne kale dabcan iyo duqa muqdisho in banaanka lasoo dhigo oo la ballaariyo ma kula tahay walaaltay hadda banooniga ruulka markii eh, dhexda maraayo in la bedelo ma ahan banooniga marka garoonka intaan la gelin baa sh- waxaa la dejistaa wixii laysku maamuli lahaa iyo frimbigii qofka hayn lahaa iyo waxyaalihii laysku qaban lahaa hawshan hawl cusub ma aha walaal haddii runta la rabo soomaalina ay xaqa ka fikirayso hawshani waa hole hore loo soo qabtay waxa kan ee laga cabaadayoo dhan iyo wax ka daran baa horey u dhacay waan ognahay taasina haddii qof oo maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor haddii qof oo maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor bay ahayd hawsha dadkan iyo dad ka daran iyo haddaad dib u laabatid musiibooyin kale oo tan ka waaweyn baa dhacday laakiin anigu ma dhahayo qalad qalad ha lagu saxo melihi dhibaatada meesha taallo waxay tahay ina bacda danni ism ayuu ilaahay yidhi malada qaari waa dembi haddii aad qofki dee intaan malada waxaan- malada- malada malada malada waxaan u aqaan waxay tahay Maxaa malada?
waxaan aniga samayn lahaa buu samayn doonaa haddaan ku irahda kahor anigu waxaa samayn karo anigun baa og Ni- qofkani u daaya maanta maandaydkii qof baa lagu wareejiyey hawsha ha qabto sida uu arko ilaahayna uu ku og yahay ee uu u arko cadaalad inay ku iman karto ha uu qabto laakiin haddaan ani irahdo maxamed saciid maskaxdayda xalaytu markaan seexanayay sidaas baan u fikirayay ma laga yaabaa jaamac inuu berito saa igu sameeyo haddaan iraahdo de meesha wax ma gaarayso soomaaliya waxaa dib u dhigay waa alqalbi xumida soomaaliya waxaa dib u dhigay waa inaan danta shaksiga ah laga hormarinayn dadka danta ummadda ummaddanoo dhan waxaad moodaa dib u dhaca jira dhibaatada jirta dib u heshiisiinta dhabta ah ilaa ay hadda dhicila guddi walboo la magacaabo nooc walbuu yahay oo shakiga iyo balaayada keenaya hor u socod dadka raba ayaa aad u yar Wa- waa ay Waxaa- dadkaas.
dad badan baa dad badan baa ku liibaanay waxa kani inay mar waliba ay dawareeg ay noqoto inay maxaan dhahdaa noocyo kale ay noqoto taasina waa dhibaato soomaaliya run ahaantii dib un dhigaysa aan hore waa ay dadkan ku alinayso walaalow dee hadda dadka waa stakeholderska oo dhan oo soomaaliya waaba aragtaaba yaa ummadda soomaaliyeed boqolkiiba sagaashiyo sagaal dibadday joogaan yaa waraysanaya waa dad yar ayaa meeshani ku jira ha noqdaan mucaarad mise ha noqdaan maxaan dhahday muxaasad ha noqdaan waana xaqiiqo jirta weyaan walaal waxaa taasayna ahayd waxa anaga in badan aan ku dadaalnay guddiga eh, maxaan dhahday walaashay xaliimirayna run ahaantii aan aad iyo aad ugu taageersanan guddigaas yaan la ilaabin madaxweynihii horaa dhisay intaas buu soo socday recommendation bay keentay recommendationkeeda maanta laba bilood baa ka dhiman howlihii qaar lagu qaban lahaa waxa kanood aragtidoo dhan waxaad moodaa in ummadda soomaaliyeed ayadu ay isxagaldaaminayso lugaha lays haysto qof walibana uu keliya ka fikiraya war aniga maxaa ii roon meeshan hadday wixii aan rabay ay igaga soo baxayn dee ummadda kale me- ha halaagsanto ay leeyihiin marka intaa waa inaan dhaannaa wax badanna waa inaan ka baranaa taariikhda lasoo dhaafay haddii kalena godkii aan ku soconno godka aan ku soconno kii hore ayuu ka daryaa run ahaantii Xildhibaan maxamed haye horta wasiirkay waa mahadsan yahay Eh, dad ayaa jira ku naaxuu yidhi een, balaayada ku naaxo sideedaba colka raba inay ku- dadkaas eh, waa kuwa haddaad tirina wa- in yar maha inta kale dhan soomaalida aniga taas ma aaminsani dadka dibadaha jooga horta eh, qof walba asaga si tabarucaada naftiisa halkan ku keenay kan dibadda joogay inteeda badan dibadana ka wada nimid waxaan u diyaar garownay eh, nolol iyo geeri inaan udhaxayno marka horena waa udhaxayna laakiin hadda ay sii halisteedu badan tahay xamar annagaa nimid annagaa lugahayna ku raadsanay inta halkan wax xil ka qabatayna waa la mid marka nin dibadda joogaa horta raba in gurigiis kursi intii loogu geeyo london loogu geeyo ama meel kale uu joogo loogu geeyo soomaali uu nasteexo u noqdo taas horta meesha igulama jirta aniga ima muuqato dadka meeshan jooga way dadaalayaan laakiin qofka dadaalaya wax waa ka qaldamayaan kan wax ka qaldamaya waa midaan dadaalin marka taas waxay ila tahay meeshaas inaan aan u leexino midda ah saaxiibkay aad wuxuu ugu celceliyey guddigaas waqtigii ay qabteen nin reer muduga laga sheegaa le lax lax nin ka xadaya maxkamad loo geeyo markaa laxdii ninkan waa ku dhaaranaya kitaaba lagu marinaya waa diiday in marka matuugaasaa lax ka dhaarsaa u yidhi afku kucunu kuleeya kuma aragay ma af kaluu igu sheegaya horta annagoo guddigaas uu guddiga aan aragnay dhaqankiisa aan ka shakinay mandatekiisa wuxuu ku egyahay mandatekiisa wuxuu ku egyahay fiiri guddiga horta inuu qaldanaa waxaa ku fahmaysaa mandate-ka guddiga wuxuu ku ekaa julaay sanadkaanu ku egyahay sida qodobkiisa sagaalaad ee guddigaas sharciga lagu dhisa ku taalana guddigaas xataa looma cusboonaysiin karo dadka guddoonka ka-ana mar kale uma tartami karaan guddigaas dadka inay dhah furaan dhigahana furaan annaga waa soo jeedjeednaa maogtahay alaabta la yeerinaya aqli soconaya maaha guddigaas marka ma doorashada ma waxay qabanayaan waktigooda waxaa jira wax badanoo maxamed toddoba labaatanki december ku ekeed xildhibaannimadaada weyna xildhibaannima doodan u qaybgelaysaa marka wax badan aniga waxaan waxa ii furan inaan mar kale tartami karo ilaa xildhibaan kale imaadan inaan aniga sii joogayo meesha laakiin sharciyad inaan meel marino anaa kasoo horjeesana habeeni maalin sheegaya inuu xilkeyga dhammaaday ilaa xildhibaan kale u imaado laakiin meesha dee haddaan iska tagana qofka lama dooranayo laakiin guddiga maya guddiga specific way shaki guddiga qodobkiisa sagaalaad ee guddiga waxaa ku qoran mudaxileedkiisa hadduu dhammaado looma cusboonaysiin karo xataa ereygaasaa ku qoran looma cusboonaysiin karo ismana sharaxi karaan madaxda guddiga waa inaad attentionka dhigtaad u dhigtaa marka aniga layma dhihin xildhibaanka hadduu ka dhamaado uma sharaxi karo mar kale uma tartami anigu waa u tartami karaa marka guddiga daas daas waa ka duwan tahay guddiga sababta guddiga waxaa laga rabaa guddi saddex qof laba qof ah ayaa laga rabaa laba iyo toban milyan inay u cadaalad falaan marka sababta loo adkeeya restricted looga dhigay aniga ma joogin laba laba kun iyo laba tobanka guddigaas marka la dhisay anu qayb kama ahayn siyaasad soomaaliya qayb kama ahayn dadkii dhisay ayaa waxay ku saleeyeen in si transparency loo helo laakiin guddigii ayaa waxay go-aansadeen in dad alle dadkii ay la shaqaysan karaan ay la sii shaqaystaan marka taasaan ana wada diidnay gudoomiye iidla cadaalada kasoo shaqaysa maxkamadda saraad gudoomiye kasoo noqotay sidee lagu heli karaa daman gebagabada aan nimaadno isjiijiidkan doodan sanad ku dhowa soo socotay toddoba labaatankii sanadkii tagay laba kun iyo labaatankii bay soo bilaabatay hal baan u baahnaa marka sidee guddi cadaalad fala oo soomaali ka dhex yimaado lagu kalsoonaan karo bal adoo qarsoorka cadliga eegay see lagu heli karaa
walaalow horta guddiga aynu maanta aynu gacanta ku haysano iyo guddiga aad aad ka hadlashay ee ah guddi cadaalad ku dhisan isma laha marka laleeyahay guddi cadaalad ku dhisan oo dhexdhexaada oo dad soomaali baa noqon lahaa marka waxaa weeye waa in marka hore waxaa weye waxayd xeer in lagu dhisaa bay ahayd hadda kasoo qaad guddigii hore xeer bay ku dhisnaayeen awoodahooday tilmaamayeen xukuumadday ka madax banaanaayeen maaliyad ahaan bay kaga madax banaanaayeen siyaasad ahaan bay kaga madax banaanaayeen waxay kaga madax banaanaayeen go-aan qaadashay kaga madax banaanaayeen marka guddiga la doonaya horta guddiga caynkaasa iyaga guddigii hore ma qaban karaan doorashada tan sababta waxay tahay iyagu waxaa loogu talagalay oo xilkoodii waajibaadkooda waa inay qabtaan doorasho toosa oo ay xisbiga ku tartamayaan maanta ma hayno doorasho toosa oo qof iyo coda ma hayno doorasho xisbiga ku tartamayaan habee yaraatee waa doorasho ka duwan doorashadii waa doorasho dadban taasi waxa weeye waa caqabad iyaga hortaagan oo ka saaraysa meeshii arrinta madaxweyneedkooduna waa arrin kaloo iyanaguna caqabad kale ah laakiin war doorashadan maanta aynu joogno ee dadban sidee baynu ugu heli karaynaa guddi doorasho oo hagaagsan oo xaaladan laga saarta taas waxaa kow ah waqtiguna waa yarga waqtiguna waa yarya kow waxa uu ahaa miftaaxa u haya kalsoonida uu abuuray ra-iisul wasaaruhu taas waa qodob weeyaan waxa kow waxaa miftaax u ah maxay wadatashi iyo tala wadaag la isugu yimaado le war maxaan yaallaa talabadana la qaadayaa oo aan cidin aan wax kala jiidan waxaa si doorashadii hore ee labadii kun iyo lix iyo tobankii madasha ayaa gacanta ku haysay madaxweynuhu tartamu ahaa ra-iisul wasaaruhu tartamu ahaa madaxda maamul goboleedyadu daraf bay ka ahaayeen laakiin maxaa meesha yilay tala meesha tiila mar walba oo tala go-aan laguda gaarayay iminka waxaa muuqata inaantaasi meesha aanay oolin madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii baa la siiyey xilkii iyo waajibaadka la siiyey kalsooni baa la siiyey hase hatee waxaa muuqata oo ummadda soomaaliyeed ay taalla oo aan mala ahayn wasiir hadda mala maaha oo xaqiiqo ah in aanay meesha taallo faragelintii madax- madaxweynuhu oo aanu ilaa iyo iminka aanayna odhan karin tallaabo kas tallaabo kasta uu ka madax bannaan tahay een, ee, madaxtooyada iyo dabcan marka garsoorka laga hadlayo mana wax laguma xukumee madaxweyne hadduu meel fagaara yiri ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey maxaad doodahood haysaanu ku doodaysaan aba aba ka soo qaadanaba in faragelin jirto waxaad ma jiraan ha wax cad baa jira Haye.
wax jira oo Dadka aan u sheeg.
oo wax cad oo aan aanu jirna oo aanu haynaa oo aan oo aan oo aanu qolada reer Soomaaliland haynaa in eh, ay guddigii uu ra'iisul wasaaruhu eh, magacaabay ay yiraahdeen saddex kiis baa jira oo aan u baahannahay in laga eh, in ay ka go'aan gaaraan ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo eh, ra'iisul wasaare ku-xigeenku ilaa iyo iminka madaxweynaha diiday arrintaas talabada in la qaado wuxuu ku khasbay inaa aan talabada la gelin laakiin isaga loo daayo ra- ra'iisul wasaaruhuna wuxuu ku dhiiran waayey inuu isugu yeedho gudoomiyaha aqalka sare een, iyo Marka reer waqooyiga oo hadda si gaar ah ugu Wa- waa quseys.
tusaalead weydiisay waa tusaalead weydiisay haddii la- haddii gudaha loo sii galo maxay dib ugu dhacday eh, galmudug oo ilaa iyo maanta ay saa wii socotaa qayb buu ka- qey- qayb buu ka noqonaya oo saa loo soo saaraya dabcan galmudug eh, Marka- waa soo dhammaystireen listoodan waa- Wa- waa- maxaa waa- maxaa keenay maanta inay maanta soo xalay inay soo saaraan maxaa keenay taas the point xaqiiqadu waa caynkaas weeyaan marka waa wax nool waa wax nool weeyaan Eh, marka waxaa la- waxaa la gudboon oo waxay tahay in eh, haddii madaxweynuhu tala ku leeyahay inta kalena talaha ku yeelato Eh, ama ha noqoto musharaxiinta ha noqoto ama ha noqoto eh, civil society ha noqoto barnaamijyada ha noqoto dadka kale ee kaalinta kule aan eh, gudoomiyaha aqalka sare talaha ku yeesho Eh, cid walba talaha ku yeelato taladii ha- taladii ha furaato Eh, ha ha noqoto wax nin waliba uu waa- waa- hareeraha laga joogo ha noqoto Eh, duniya toddobiyi tobankii sebtembar qodobaad ku lahaadeen muuqdo oo bulshada rayidka iyo doorkooda toddobiyi labaatankii may wax maku- ma cadde doorka bulshada rayidka ay ku leeyihiin
doorka mar walba waa la sheegaa waxay la mid tahay thirty percentage koontada haweenka boqolkiiba waa la qoraa laakiin m- micnaha wax xoojinayo ama waxa u fadhiyo waa aragtay to- toddobada nin oo fadhiyo haween ma ku jira axsan hata ma kusoo darin wasaaradda haweenka marka horta meeshaan haddaan dib u noqdo wasiirka iyo xildhibaankayga arrinta ay ka dhawaajiyeen oo- maxaa, guddigan madaxa banaan guddigan madaxa banaan isagoo joogo oo wax walbaba samaynayo oo gudoomiyihii markaas jiray jawaarey uu toddoba iyo tobankii bishi uu yiri tii yay nagu dhicin lix iyo tobankii hadda ha laga bilaabo oo afar biloodba ay ribood geynayaan ayaa laga tirtay guddi farsamaa la samaystay oo haddaba amukata dhigay uu ku jiray oo qayb ka ah oo xasuusana haddana uu ku jiro farsamada aa la sameeyey yaan la isdhatirin marka waxaa 2018 waxaa la iskugu tagay baydhabo heshiis doorashaa la sameeyey oo qaab 4.5 ka ku dhisan dadban weligeed weligeed lag- lagama run sheegin one man puppet. meelaha waa laga sheegaa runta marka isu sheegno laakiin dhaqanka dhaqanka tanaa lagu heshiiyey 2018 in axzaab laga dhigo in muxuu ah 4.5 ka lagu saleeyo intay ka baxday Aad baa ugu annaga dhacday.
naftirkeena Wa- bulshada waqtigaa nugu rayidka dhacay.
waa ka jiifanay Mm.
runta Waqtigaa marka nugu dhacay, soomaaloo ee, dhan way ka aan- aan hal hal jiifanay daqaqa- eedda aan wada qaadno aan hal daqaqa eedda falba- aan wada qaadno waa laga wada Dunyo- jiiftay guddigaana isagoo joogaaba laga tashay dunia aad baad u mahadsanta Inteeda kale markay soo jeedinayeen qodobka yarow ku tusaay waxa dhuse mareen wan markii laiskugu tagahay ama two ay xaliina soo jeedisay julay ay soo jeedisay ee baarlamaanka tagaysay mar xeerihii fadhaal kala tageen waay two thousand twenty maxaa la qaban karaa afar sano hor soo dhamaata wax la qaban waayeen hadda ma la aad qaban karo.
aad baad u mahadsan tahay min hal daqiiq qaadano eh, maxamed saciid halka ugu dambeeye fikireed jeedin laheed oo lagu heli karo doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo maxay kula tahay walaal wax walba horta bayska waa inay ka samaysnaadaan markii annagaba aan fikirkayaga bil walba mise sanad walba u isbedelayo wixii aan ku heshiinay xitaa aynaan fulin karin sababa nooc walba ay ahaato waxa weeyaan endg outcome wuxuu noqonayaa mar walba wax qaldan annaga wax kani waan aragnay waan See- see loogu gudbi karaa?
naqaanaa waxa loogu gudbi kara waxay tahay waa xaqiiqo institutionadan in la dhiso in aan isjijiidkani waxani ay Waqti ma dhamaadaan jiro, xilli kow, baan.
ama Waqti hadda ma u jiro.
kaadi u kaadi ama kuu sheegay anigu hadda laba bilood baan haystaa labada bilood xitaa road mapka aan kaga baxayna qofka loo daysto tiibaaba xitaa la la-yahay oo aad arkaysid qof waliba inuu wax ku beeriyo rabaa mideeda kale mid aan kuu sheego haddii gurigan aan dhisaayo aan idhaahdo mid waliba dhagax meel ka keeno guri qurux badan ma noqonayo laakiin marka hal hal injineer loo daayo injineerkaas ayaa gurigii nuuraya soo saari kara mise mid xun ha noqdo intaan uusan xumaanin oo la arkinna qaylada hala joojiyo ha loo daayo qofka inuu si saxa u fikiro ra-iisul wasaaraha hawshani maanta gacanta ku haya aan u wada dayno arrimahan kale maladana aan meesha ka bixino maladu way dhooban tahay qof walbaa iska maleeya muqdisho Eh, xalku muxuu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa warka khulaasadiisa xalka waxa weeye guddiyada inta ka dhiman in een, fila soomaaliya ay faraha kala baxdo in een, shaqadii si toosa loo abaaro laakiin saas ay kula tahay maya aniga say ila tahay maahe waa sida ay tahay wey hadda waxaa cadayna hadda cadayna ay weydiiseen hirshabeelle guddiyada laga soo saaray een, eh, golay wasiirada een, soddon iyo afartii ay soo saareen kan hirshabeelle ka tirsanaa waa laga diiday waxaa lasoo saaray shalay lasoo bandhigay aad arkaysa cadaymo ah weliba ninkaa in maxkamad lagu saaray een, eh, keliya inuu sha- gu- bulshada eh, shaqaalaha rayid ka tirsanaa maahe inuu laba mushaar qaadan jiray in laga soo saaray ma taasaan cadayn u ahayn fila soomaaliya inay gacan ku leedahay marka cadaymahan waqtigaan nooga dhumin wa- cadayn u ahaynaa fila soomaaliya inay iska dayso doorashadana way sahlan tahay markaas xaq waxa weeye waa in waxa laga maarmaanka la waxa laga maarmaankana waxay tahay guddiyadan in laga leexdo doorashadiina sidaas aan ku galno halkan waa taas guddiga halka muxuu kula jiraa halku laba mahe waa mid eg ra-iisul wasaarihi baa hawshii loo dhiibay xilkii haya waxaa laga doonayaa wax ra-iisul wasaaraha go-aamada ka soo baxa laba mid weeya inay yihiin wax lagu wada kalsoon yahay oo iyo heshiis lagu wada hayay oo dadkii ka wada- ka wada ka wada talageliyey oo saad soo saaro inay jirto hay-ad looga ab- looga raf- looga ambiil qaata oo go-aamadii uu soo saaray la horgeynayo looga dacwoonaya oo dabadeedna ku samaynaysa dib u eegis sameynaysa saxaysa haddii aanay jirin maanta oo aynan haynin hay-ad looga dacwoonayo ra-iisul wasaarihii oo go-aamadii uu soo saarayay ku samaynaysa dib u eegis oo dabeedna qaraar ku soo saaraysa oo ay kama dambays noqonayso loo wada dacwoonaya haddaanay jirin ra-iisul wasaaruhu ha ogolaado inuu wax dhegeysto ha ogolaado inuu tashado dadka la tashado barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana waa naga inta waxaan mar kale u mahad celinayaa martida barnaamijka oo kale ahaa duniye maxamed cali duni carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ibraahim iidla suleymaan guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee soomaaliya xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan maxamed saciid oo ka tirsan isla golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijku idinkaga imaanaya muqdisho waa cabduqaadiro koodi leh nabaday